halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad cutubka saddexaad wuxuu rasuulka uga hadlayaa saddex arrimood oo kale ah kow sida dunidu ay noqon doonto dabeecad ahaan wakhti ka hor intaannu masiixa dunida ku soo laaban labo qorshaha ilaah uu u hayo dunidan waxaana loo kala saarayaa maaddadaasi saddex mawduuc waxaana weeye duniyooyinkii hore kuwa maanta iyo kuwa mustaqbalka imaanaya saddex waxaa ugu dambeeya canaanashada uu canaananayo rumaystayaasha masiixa wuxuu siinayaa caqli celin talo iyo weliba tusmooyin aasaas u ah rumaysadka masiixa isla sidii rasuulladii kaleba ay inoo siiyeen waxaana hadalladiisa loo qaadanayaa canaan waayeel waa xusuusin uu dadku xusuusinayo aasaaska nolosha masiixinimada iyo sidii loogu socon lahaa dariiqa ama tubta masiixa markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal bilowga cutubka saddexaad aayaddiisa koowaad waa baalka afar boqol afar iyo toban markaasoo rasuulku uu lahaa gacaliyaalow tanu waa warqaddii labaad oo aan idiin soo qoray oo labadoodaba waxaan maankiinna daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin waxaannu haddaba cutubka saddexaad horurdhiciisa idinku sheegnay in cutubkani saddex mawduuc oo kala duwan uu ka hadlayo waxaa looga hadlayaa sida dunidu ay ahaan doonto iyo bidcinnimada faraha badan marka masiixu dunida uu ku soo noqonayo iyo qorshaha ilaah uu u dejiyey dunida iyo weliba canaan la siinayo rumaystayaasha haddaba simon butros marka la eego aayadda koowaad wuxuu daboolka ka qaadayaa in isagu uu ahaa qorihii warqaddii koowaad iyo weliba qoraha warqaddan labaad wuxuu leeyahay waxaan labada warqadoodba u soo qoray inaan maankiina daacadda ah ku guubaabiyo xusuusin haddaba ninna ma lahan maan hufan laakiin dadka masiixiyiinta ah waxay leeyihiin maan daacad ah waxaana uu la hadlayaa masiixiyiin daacad ah dad bay la tahay in maankooda uu daahir yahay balse aniga ilama ahan in maanka dadku uu noqon karo mid nadiif ah oo daahir ah waa wax layska yidhi oo aan loo haynin caddayn in maanka aadmiga uu noqon karo daahir waxaa rasuul butros uu leeyahay waxaan maankiina daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin waxaa hubaal ah in ninna aannu lahayn qalbi daahir ah iskaba dhaaf daahirnimo qalbiga ah laakiin weliba waxaa mararka qaar qalbigeenna ka baxa talooyinka layna siiyo sababtaas ayuu rasuul butros u leeyahay waxaan maankiina daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin rasuul butros qudhiisa ayaa waxaa la soo gudboonaaday xusuus darro habeenkii sayid ciise masiix la qabanayay sayid ciise masiix ayaa wuxuu ku yidhi butros caawa saddex kol ayaad idafiri doontaa intaan diiqu saddex kol ciyin hase yeeshee markii uu rasuul butros dafirayay sayidka ma uusan xasuusan in ciise masiix hadalladaasi uu ku yidhi isaga waxay ka baxday maankiisa oo wuxuu kulaalayay dab masiixuna meel isaga ka soo horjeeday ayuu fadhiyey kolkaasaa diiqii saddex kol ciyey oo isla markiiba simon butros wuu soo xusuustay hadalladii sayidka oo wuxuu gartay in sayid ciise masiix uu horay ugu sii sheegay inuu dafiri doono markaa xusuus darrada waa wax caam ku ah dadka oo dhan haddii aan qorniinka idinka akhrino xusuus darradii rasuul butros habeenkii masiixa la gacangeliyey ayaa waxaa ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka laba iyo labaatanaad aayadda kow iyo lixdanaad sida tan markaasaa rabbigu uu soo jeestay oo butros eegay butrosna wuxuu xusuustay hadalkii rabbiga siduu ku yidhi maanta intaan diiqu ciyin saddex kol ayaad idafiri doontaa haddaba marka uu leeyahay maanta ayaa maalinimada reer banu israa'iil ay ka soo bilaabataa fiidnimada oo waxay taasu waafaqsan tahay hadalkii rabbiga ee lahaa oo waxaa jiray fiid iyo subax isku maalin ah haddaan maadadeennii hore ku soo noqonno rasuul butros waxaa ka lumay xusuusta oo wuxuu iloobay in sayid ciise masiix hadalladaasi uu ku yidhi isaga wuxuu lahaa itaaldarrooyinka innagu aynu wada leennahay oo dhan oo isagoo taasi garanaya ayuu wuxuu leeyahay waxaan maankiina daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin wuxuu doonayaa inayan iloobin waxyaabaha aasaaska rumaysadka masiixa oo la'aantood aanay suuragal ahayn in ilaah laga farxiyo haddaba su'aasha ugu ahmiyadda weyn leh ayaa waxay tahay waa maxay waxyaalaha rasuul butros uu doonayo inuu xusuusiyo masiixiyiintii wakhtigiisa haddaan jawaabta su'aashaasi ka eegno qorniinka ayaannu la soo kala baxaynaa baalka afar boqol afar iyo toban ee kitaabka axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan inaad xusuusataan erayadii ay nebiyadii quduuska ahaa hore ugu hadleen iyo amarkii rabbiga badbaadiyaha ah oo ay rasuulladiinnu ku hadleen haddaba marka uu leeyahay nebiyadii quduuska ahaa ayuu ula jeedaa qorayaashii kutubta axdigii hore oo marka uu leeyahay oo ay rasuulladiinnu ku hadleen ayuu simon butros iminka u muujinayaa kuwii uu la hadlayey inaannu ka sarraynin rususha kale wuxuu u caddaynayaa inuu la mid yahay iyaga oo aannu waxba ka duwanayn bal iminkana dhegayso waxa uu maaddadeenna caawa uu ka leeyahay waa maaddada ugu horraysa ee cutubka saddexaad waana tan ku saabsan firkhadiimeedyada kici doona maalmaha ugu dambaysta si bal markaasi aynu wax uga ogaanno firkhadiimeedyadaasi ayaannu iminka la soo baxaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros baalka afar boqol iyo afar iyo toban ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan marka hore waxaad og tihiin in maalmaha ugu dambeeya kuwa majaajilooda ay la imaan doonaan majaajilo iyagoo damacyadooda daba socda wuxuu rasuulku leeyahay marka hore waxaad og tihiin oo macnaha rasmiga ahi uu noqonayo marka hore waxaad ogaataan waa wax ay tahay inay ugu horrayntaba ogaadaan isagoo khudbadiisii sii wata ayaa rasuulku uu leeyahay in maalmaha ugu dambeeya waana maalmaha aniga iyo adigu aynu nool nahay oo waxay soconayaan ilaa laga soo gaaro maalmaha dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo kadib markii kiniisadda ay dunida ka tagto kuwa ilaah ku majaajiloonaya oo bidcada ah kuwaasoo laynoogu soo sheegay dabeecaddooda cutubkii labaad ayaa dunida ku badan doona kuwaas dacaayadaynaya hadalladii ilaah waxay sida abbaarta ah qayb ka yihiin firqadiimeedyo oo iyaga oo dhaniba waa macallimo iyaga oo dhaniba ay ku socdaan damacyadooda iyaga oo dhaniba waxay ku socdaan damacyadooda waxay daba soconayaan waxyaabaha nafsaddu ay jeceshahay laakiin innaba raaci maayaan hadalladii ilaah qofka caynkan oo kale ah waa kan had iyo goorba wax ka sheega hadalladii ilaah haddii qof uu danaynayo inuu dembiyadiisa isaga tago oo uu masiixa helo ama qaabilo ilaah baa hadallada kitaabka ku qoran hubaal uga dhigaya rasuul bawlos oo la hadlaya dadkii korintos ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa haddaba maclimadaasi dhibkoodu ma ahan waxgarasho xumo dhibku wuxuu ka imaanayaa qalbiyadooda waxayna bilaabayaan inay doodo iyo murunno been ah dhaliyaan waxaa rasuul butros oo hadalkiisii sii wata uu leeyahay sida ku qoran warqaddan labaad cutubka saddexaad aayadda afaraad sida tan oo waxay odhan doonaan ballankii imaatinkiisii mee waayo haatan iyo maalintii awoowayaashii ay dhinteen wax waluba waxay u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowga abuurniinta murunno ayay dadka kula dhex jiraan oo waxay adeegayaasha masiixa ku leeyihiin aaway ballankii imaatinka masiixa wakhti dheer baad ka hadlayseen in masiixu uu imaanayo oo uu kiniisadda ka wadayo dunida oo kadib markii dunidu ay dhibaatooto toddoba min toddoba ah in masiixu dunidu uu ka taagi doono boqortooyadiisa mee ballankaas goormo ayaa la kaamili doonaa markaasay ku majaajiloon doonaan masiixiyiinta dhabta ah iyo weliba adeegayaasha masiixa waxay ku leeyihiin maalin waliba eeg unbaad ku jirtaane laakiin kii aad u adeegayseen sooma socdo ma ahan oo keliya in imaanshaha masiixa ay diidi doonaan kuwa aaminsan sharciyada iyo diimaha kale laakiin waxaa diidi doona oo kale kuwa aaminsan masiixinimada haddaba maxaa nebiyadii axdigii hore ay ka leeyihiin xalka ku saabsan soo noqoshada labaad ee masiixa waxyaabo badan ayay ka qoreen imaanshaha masiixu dunida uu imaan doono oo misna uu ka taagi doono boqortooyadiisa rasuulladu maxay haddaba ka leeyihiin rasuullada qudhooda way ka hadleen in masiixu kiniisadda uu ka qaadi doono dunida oo markii dhibka weyn ee dunida ku soo fool leh uu dhammaado ayaa ilaah uu ka taagi doonaa boqortooyadii masiixa dunida waxaad maanka haddaba ku haysanaysaa in nebiyadii axdigii hore aanay waxba ka qorin ama waxba ka odhanin kiniisadda waxaa keliya oo ay dadka u sheegayeen wax ku saabsan imaanshaha masiixa dunida uu imaanayo oo uu ka taagi doono boqortooyadiisa waa ciise masiix qudhiisa kii markii ugu horraysay xaqiijiyey inuu soo noqonayo ama u soo noqonayo kuwiisa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana haddaannu idin akhrino qidcadaasi sayid ciise masiix uu leeyahay sida tan guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaasi ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oon meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan haddaba meesha masiixu innaga uu inoo diyaarinayo dunidan ma aha laakiin jannada ayuu boos weyn inooga diyaarinayaa midkayo waliba ee masiixi ah masiixu rajo adduun uma ballanqaadin masiixiyiinta waxaase meel uu inooga diyaarinayaa xagga samada wuxuu kaloo ballan qaaday inuu inoo imaan doono oo uu ina qaadi doono sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka afraad aayadda toddoba iyo tobanaad markaasoo rasuulka oo ruuxa ilaah oo ka dul hadlayo uu lahaa sida tan dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonnaa waxaa aayaddan kore laynoogu sheegayaa inaan isaga hawada kula kulmi doonno oon weligeen la joogi doonno bal aan idinku celiyo oon idin adkeeyo waxa ay yihiin waxyiyada ku qoran kitaabka axdigii hore waxyiga axdigii hore ee quseeya imaanshaha masiixa waa kan ka hadlaya marka masiixu dunida uu ka taagi doono boqortooyadiisa haddaba kan axdiga cusub inoogu qoran ee quseeya imaanshaha labaad ee masiixa waa kan kiniisadda ay masiixa hawada kula kulmi doonto iyo kan uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida waxaa kuwa ku majaajiloonaya masiixiyiintu ay leeyihiin maanta ballankii imaatinkii mee waayo haatan iyo maalintii awoowayaashii ay dhinteen wax waluba waxay u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowgii abuurniinta haddaba dooddaasu waa tan ay la imaanayaan kuwa masiixa imaatinkiisa mucaarada inkastoo weliba ay ku jiri karaan kuwa sheeganaya inay masiixiyiin ahaayeen balse ka daalay waxayna bilaabayaan inay kiniisadda ku dacaayadeeyaan go'aammada iyo waxbaridda rasuullada ee ah in masiixu maalin maalmaha ka mid ah dunida uu u imaan doono sida nin tuug ah oo u soo dhaco wakhti aan la malaysanaynin balse markii aad u fiirsato dooddooda waa wax cad oo aan ninna hor istaagi karin oo ninna haatan uma caddayn karo balse rasuulladu way ka sii digeen bidcada dadka kitaabka sida kale ugu fasira oo dabagelaya damacyadooda gudaha ah ama damacyadooda hoose haddaba kuwan ku majaajiloonaya ilaah waxay caddayn ahaan u isticmaalayaan in masiixu uusan soo noqon ilaa maalintii uu tegay oo waxay dadka ku dirqinayaan inaannu soo noqonaynin mabda'oodana waxa weeye in wax isbeddel ah aanay horay u dhicin welibana aanay dabadeed dhici doonin waxay ku doodayaan wax waliba inay u soconayaan sidii loogu talagalay iyo inay ahaanayso xaajadu sidii beryihii awowayaashoodii hore wax walibana waa sida ay la tahaye waxay u dhacayaan sidii loogu talagalay waxaa jiraya jiidaal iyo xagaa col iyo nabad diraac iyo go qorraxduna waxay ka soo baxaysaa bari waxayna u dhacaysaa galbeed waxay la tahay inaannu masiixu imaanaynin oo dunida uu ka taagi doonin boqortooyadiisa weliba waxay kaloo dadka barayaan inaannu masiixiyiintana samada geyn doonin haddaan intaasi uga baxno maadadii hore ee aynu kaga hadlaynay bidcinnimada imaan doonta wakhtiga marka imaanshaha masiixa ay soo dhowaato ayaannu iminka u jalleecaynaa dhegaystayaal maadadan kale ee ah qorshaha ilaah dunidan uu ugu talagalay iminka rasuul butros wuxuu ka hadlayaa saddex adduunyo oo isku hal duni ah welibana waxyaabaha uu ka hadlayo waxyaabo inagu cusub ama lala yaabo toona ma ahan waxaad maqlaysaa dadka oo kugu leh waxaan doonayaa inaan hal dhagax ku dilo saddex shimbirood ama laba shimbirood waxaannu haddanaa inagu ku noolnahay saddex adduunyo oo isku hal adduun ah waxaanan wakhti dheer maqlaynay waxyaabo ku saabsan hal adduunyo oo duniduna waxay ku sii jeeddaa wakhti hal digtaatoor uu xukumi doono haddaba taasna caad ma saarna oo nin waliba oo indheergarad ahi wuu arki karaa rag iyo dumar khubaro ah ayaa waxay aaminsan yihiin in haatan la soo gaaray mashaqooyin aan fara yareen oo soo dhammaynaya wakhtigii dadku ay dunida ku noolaan lahaayeen haddaba mawduuca ugu horreeya ee maaddadan qusaysa qorshaha ilaah uu u hayo dunida ayaa wuxuu yahay duniyooyinkii hore rasuul butros wuxuu haddana ina soo hordhigayaa saddex adduunyo waxaanan ku horumaraynaa dunida koowaad waana duniyooyinkii hore si markaasi aynu duniyooyinkii hore wax uga ogaanno ayaannu iminka isla eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo iyagu kaas bay iloobaan in waagii hore samooyin jireen iyo dhul erayga ilaah biyo lagaga dhex abuuray kuwaas oo dunidii waagaasi jirtay ay ku baaba'day iyadoo daad qaaday wuxuu rasuulku oo ruuxa quduuska ahi uu ka dhex hadlayo uu leeyahay waayo iyagu kaas bay iloobaan marka uu sidan leeyahay wuxuu shaaca ka qaadayaa aragtiyada ay bixiyaan ragga isku sheegay inay cilmi sayniska ku horu mareen balse diidan waxyaabihii hore ee ilaah uu sameeyey sida in ilaah dunida uu ku qarqiyey daad rumaysadarrida dadkii waagaas awgeed waa duni dadkii iyo xayawaankiiba biyo lagu qarqiyey waa dunidii jiri jirtay intaan dadka hadda lagu beerin dhulka ama waa dunidii jirtay wakhtigii nebi nuux markii aan eeg eegay haddaba labadaasi aragti ayay aniga ila noqonaysaa in rasuul butros uu ka hadlayo dunidii jiri jirtay wakhtigii nebi nuux hase yeeshee aragtidaasi waxaa maanta diidan qubarrada cilmi sayniska badankeen waxaannu rumaysannahay in wakhti dheer uu u dhexeeyey daliisha laynagu siiyey kitaabka bilowga cutubka koowaad aayadda koowaad iyo tan labaad aayadda koowaad waxay leedahay ilaah samada iyo dhulkuu abuuray aayadda labaadna waxay leedahay dhulkuna qaab ma lahayn wuuna marnaa gudcurno moolkuu dul joogay oo ruuxa ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha waxaa markaasi iska cad in inta u dhexaysa labadaasi wakhti oo ah markii samada iyo dhulka la abuuray iyo in dhulka uusan qaab lahayn oo uu marnaa oo welibana gudcurno ahaa ayaa waxaa u dhexaysay wakhti dheer oo dhulkana uu ka jiray dhaqdhaqaaq ugu dambaystii haddaba fikradaha ay aaminsan yihiin khubarrada cilmi sayniska ku dheeraysa ama ku horraysa ayaa ah wax aan adkayn oo wakhti waliba fikraduhu way isbeddelayaan masaal bay qaadanayaan maanta berrina mid kale ayaa imaanaya oo kii hore waa laga tegayaa haddaba waa iska caddaan in ciqaabi ay ku dhacday dunida ka hor intaan bini'aadmiga dunida lagu abuurin waxaa laynagu siiyey fikrad kale kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban markaasoo nebiga oo ruuxii ilaah uu ka dul hadlayo uu lahaa xidigta waa beriyow inanka arooriyaadow sideebaad samada uga soo dhacday kaaga quruumaha taag yareeyow sideebaa dhulka laguugu riday waxaad qalbigaaga iska tiri anigu waxaan kori doonaa samada oo carshigaygana xidigaha ilaah waan ka saramarin doonaa oo weliba waxaan ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darafka waqooyi ku taal waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaah ugu sarreeya oo kale shayddaanku wuxuu doonayey inuu la mid ahaado ilaah oo uu qaato jegadii ilaah waxaana dunideenna jiray dad badan oo doonaya inay sayidyo ama ilaahyo noqdaan waxaana kuwaasi ka mid ah kuwa doonaya inay badbaadadooda ficil ku shaqaystaan oo ay la tahay inay camaladooda wanaagsan ku helaan jannada waana kuwa ismoogaysiinaya inay ku hoos jiraan ilaah quduus ah qofka caynkaas oo kale ah lama ahan in dadku ay dembiilayaal yihiin iyo in dadku ay baadi ku sugan yihiin iyo in weliba ilaah oo keenay dariiq lagu samato bixiyo dadka ciise masiix qudhiisaa leh sida ku qoran injiilka sida yuuxana uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda lixaad sida tan anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha nin aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee haddaba bal xusuuso kan sidaas ku hadlay waa sayid ciise masiix qudhiisa kan hadalladaasi inagu leh waa ciise masiix oo ah wiilkii ilaah haddaba kan ay la tahay inuu camalladiisa ilaah ugu dhowaan karo wuxuu isku dayayaa inuu ciise masiix booskiisa qaato oo uu rabbiga ugu yimaado xeerarkiisa taasuna ma suurowdo oo ilaahna aqbali maayo waayo masiixu uu inoo caddeeyey oo wuxuu inagu yidhi ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahe haddaba nin waliba ee aan maqlin tala bixinta iyo qorshaha ilaah waxa weeye in dadku ay ilaah ugu yimaadaan iyagoo soo maraya wiilkiisa oo ah ciise masiix nin waliba oo taasi diidan wuxuu diidayaa qorshihii nabaadinnada ee ilaah uu ugu tala galay dadka dunida beri hore haddaba waa maxay ciqaabta biyaha ah ee rasuul butros uu ka hadlayo markii la eegay ilbaxnimadii hore ee dadka marka laga soo bilaabo uur tii reer kaldiyiin ayaa waxaa culimmada saynisku ay ku ogaadeen baaritaanada ay wadaan in beri hore dhowr jeer dhulka lagu maansheeyey ama lagu halaagay daad waxaana nebi nuux uu ka hadlayaa halaagaas isaga ah ee dunida saameeyey wakhtiyo kala duwan habeenka xiga ayaannu meeriska iyo weliba faallada cutubkan saddexaad ee warqaddan labaad ee rasuul butros horay idinku sii wadi doonaa dhegaystayaal
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin